الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركي تضبي لباتنات كتابك التذهيب فصل ويصح الصلح مع الإغرار هل هذا يا الصلح baab la yidhaahdo baabu sulxi baa laga hadlayaa waxaa la yidhaahdaa waa sayidul abwaab baababka oo dhan buu madaxu yahay waxaa soo gala abwaab badan iyo baabo badan iyo masaa'il badan buu hogaaminayaa oo mid kasta soo dhex galaa sulxu marka xagga luqada waa qadcu nasaac doodoo la jaro laakiin sharciga waa caqdi uu ku xasilayo doodii in la gooyo sulxa xukunkiisu waa jaa-is sulxu waa bannaanyah ilaa sulxan xarama xalaalan aw axalla xaraaman ilaa hal sulux baan la ogolayn sulux xaaraameynaya wax xalaal ahaa ama xalaaleynaya wax xaaraam ahaa kaa lama ogolo waxaanaan ku sulxutannoo ku heshiin wixiina waa wax xaaraan ah wax xaaraana oo xalaaleynaya ama wax xalaalo xarimaya taa lama ogolo halaha diintu xarimtay khamrooyinka iyo kadaa fulaan iyo wixii la mida oo sulxeeda ah marka suluxu waa qeybsamayaado dhowr buu u qeybsamaa afar baaba kasoo qaadaysaa sulx wuxuu dhex maraa bayna almuslimiina walkufaar gaalada iyo muslimiinta buu dhex maraa nebigaba calayhi salaatu wasalaam sulxii sulxulxudaybiya markii cumrada inuu guto nebiga loo diiday sulx baa halkaa ka dhacay mid kasta marka nidaamkiisa u leeyahay sulxna wuxuu dhex maraa bayna alimaam walbuqaati imaamka wadanka haysta iyo kuwa buqaadayo imaamka ka ku baxay oo la dagaalamayo ka hor yimid kuwaas iyo imaamku dhex mara waxbay ku heshiin karaan waaya sulx bay dhex mari karaa ayib sulxna wuxuu dhex maraa bayna azawji wa zawjatihi ninka iyo xaaskiisa sulxna waxaa weeyaan sulxun fi lmucaamalaati bayna annaas mucaamalaadka dadka dhexdooda shaqooyinkan socdo oo wax looga heshiiyo looga sulxtamo waana midka hadda midka kitaabku uu ka hadlayo sulaxa marka waxaa shuruuddiisa ka mid a inuu asaxo shuruudda loo shardiyo marka hore waa in dood baa dhacaysa dood baa hormaraysa waaye labada heshiin doona marka hore waxbay isku qabanayaan laba qofoo iska heshiisa waxaasan ku sulxtana maba ahaba dood baa ka horeysa waaye doodaa ka bacdi kii wax lagu sheeganayay baa wixii qiranaya dhahayo waxaas waa qabaa waaye waxaasaa ka mid a wixii loo sheeganaya qiranaya markaasaa laga heshiinaya wixii mar haddaa qiratay intaasi ahaayeene intaas baan kaa qaadanayaa intaasni waa lagala sulxu baa loogu daayay waaye nabar buu ku sheeganayay gacan baa igoysay buu lahaa qof baa iga dishay buu lahaa deedna inkirid ka bacdi waa u qirtay qir ama markhaanti baaba ku caddeeyey waaye qiraalkaa ka bacdi baa qisaasaan kugu lahaa xoolahaas inaan kaa qataan kugula sulxtamo kugula heshii iyadiina waa kaa cafi wakaa iyo wixii la mida weeyaan waaye marka sulxu sidaas buu u shaqeynayaa lafdu sulx baa la isticmaalayaa wayasixu sulxu sulx baa saxaya maca aliqraari iqraar macis iqraar waa in la helo haddii qofkii wax inkirsan yahay wixii ma ogolo iqraarku yuu ka imaanayaa hoos fiiri min almuddacaa calayh kan wax loo sheeganayo iqraar ka ahaaday muxuu qirtay bilmudacaa bihi shaygii loo sheeganayay muddaci muddacaa calayhi muddacaa bihi hasaa la kala yidhaahdaa ma ogtaha waaya bilmuddaca bih almusaalaxi calayh ee isaga laga sulxtamayo wuu lagala heshiinayo wuxuuna ku asaxayaa sulxu fil amwaali xoolaha dhexdooda iyo wamaa shay afdaa gaarsiiya ilayhaa amwaasha iyo xoolaha xoola iyo wixii xoola gaa xoola ku gaarsiiya xoola iyo wixii xoola gaarsiiya baa sulxu soo galaa oo maxaa xoola gaarsiiya ey maa ya-uulu amruhu kan amarkiisu u iilan doono u iisho ilal amwaali xoolaha tusaale kamanba weeye qof istaxaqa qisaasan qisaas buu mutaystay calaa aakhara qof kale dushiis buu qisaas ku yeeshay fasaalaxahu minhu wuxuu kala sulaxtamay calaa maalin xoolo qisaastii waxaan kaagala heshayay intaasoo xoolaah inaad iska bixiso oo aa ii keento waaya fasaalaxahu qisaaskii wuxuu kagala sulaxtamay waaya minhu xaggiisa kii wax lagu sheeganaya calaa maalin wاlأsl fي mashruuciyatihi qowluhu tacaalى waa u asla wالsulxu khayr sulxu waa khayr heshiisku wsulxu heshiisku khayr weeyaan heshiisku waa wanaagsan yahy suuraة الnisa boqol labaatan iyo sideed waqowlihi iyo waqowluhu salى اllahu alay sl nabiga qowlkiisa u yihi aلsulxu sulxu jaa-izu waa mid banaan bayna اlmuslimiina muslimiinta dhexdooda ilaa sulxan sulx mooyaane xarama xarimay xarama xarimaya xalaalan shay xalaal aha ow axalla xalaalaynaya xaraaman shay xaaraan aha waalmuslimuunana calaa shuruudihim bay ku sugan yihiin wixii muslimiintu ku heshiiyaan bay dul ahaadeen ilaa shardan shardi mooyaane xarama xalaalan xalaal xaaraamaynaya ow axalla xaraaman xaaraam xalaalaynaya waaya ama xalaal xarimaya rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu saxiix soomaalida hadda waxay iska dhahaan waay almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiintu waa wixii lagu hesheeyey waa sax laakiin inta dambena waa in lagu daro ilaa maaragtay shardi ama sulux xaaraan xalaaleynaya ama xalaal xaaraameynaya mooyaane shuruudda la galay haddii kuwaasi ku jiraan wax ilaahay xalaaleeyey xarimaya ama wax ilaahay xarimaya xalaaleynaya ma jiraan muslimuun calaa shuruudihim la dhihi mayo shuruud aan khaldan wey markaas ayb wa huwa sulxu nawcaani laba nooc weeye ibraa-un beryeelid iyo wa mucaawadatun bedel qaadasho sulxu labadan baa ugu waaweyn waay mid waxaa la yihahdaa ibraa waa beryeelid beryeelid waa maxay qofkii wax loo sheeganayey baa wuxuu sameynayaa wuxuu ku sheeganayay buu qeyb ka qaadanaya qeybta kalena waa ka beryeelaya waxaan kugu lahaa malyankaan kugu lahaa waxaan kugula heshiiyey shan boqol inaan kaa qaato kaagala heshiiyey shanta boqol oo kale iska dhaaf intaa isi waxayga intaa isi inta kales waka markaas kaa hore waxaa la yihahdaa ibraa waana iqtisaaruhu falibraau buu ku yihi iqtisaaruhu ku gaabsashadiisa weeye kan wax sheeganayey min xaqihi xaqiisi wuxuu kaga gaabsanayaa oo uu ka tegayaa minta wixii galsa kan laga tegayo minta hadda waxay gashaa halkan shayga laga tegayo calaadana waxay gashaa shayga la qaadanayo min xaqihibuu wuxuu kaga gaabsanayaa oo kaga tegayaa calaa bacdihi calaa akhdi bacdihi barkii qaadashadeed kunkii dollar toddobaan kaa qaadanaya toddobaan inaan toddobaan kaagala heshiya inaan kaa qaato inta kalena iska da saddexda kale iyo wixii lamid kaasi wakaa walaa yajuusu mana banaana tacliiquhu ku xiridiisa calaa shardin shardi in lagu xiro lama ogolo waayo shardi haddii sidaas ay dhacdo ama saa ay noqoto ama waxaas yimaadaan weeye heshiiskan suluxa laguma xirin karo marka suluxan sulxulxadiidana waa la yihahdaa sulxulxadiida lanna xada juz-an min addeyni deyntii wax ka midow riday intaas baan kaa riday inaa inta i hadha isiisid lafdu sulxna waa isticmaalaya shardi waa inaan la xirin hebel inuu yimaadaa shardiya waxaa inay dhacaan baa shardiya shardi waa inaan la xirin waayahay marka sulxulxaqiida la yidhaahdaado baabkan waa baababka muhiimka ah ninkii kitaabka o dhan ku gabiyey minhaajka ah gobayga kusoo daray sulxi sulxii xadiidada lahaa sulxulxadiida lahaa ma ogta xer uma soo raace oo xaabka saas ugama qaade oo saa macnaha uma caddeey gabaygii kusoo daray kitaabka o dhan oo soomaali gabay ahaan ugu alif minhaajka isagoo gabayna ka dhigaya soomaalina ku tacbiirinaya baa la yihi sulxaasi wakaas walmucaawadatu kan mucaawadada la yidhaahdo waa bedel qaadashu wixiise waxaan ahayn buu qaadanayaa fahm cuduuluhu qofka iilashadiisa weeye can xaqihi canta iyo mintu waxay galaan shayga laga tegaya can xaqihi xaqiisa xaggiisa ka tegiddeeda wuxuu u iilanayaa ilaa hayrihi ilaada iyo calaaduna kan la qaadanaya gelayaan ilaa hayrihi intaasoo geelaan kugu lahaay intaasoo araya igu bada waay gaari baanba kugu lahaay waxa weeyaan waxaa siinaysaa lacag wixii noocuu lahaa buu ka iilanayaa bedelkeedii buu qaadanayaa nooc kale ah wayajri calayhi kan dushiisa waxaa dareeraya xukmulbayci beyc xukunkii baa dareeraya xukmulbeyc dad wax kala gatoo kale axkaamtii imaan jidhay baa iman oo maxay ah khiyaaru lmajlis min hubuuti khiyaari lmajlis khiyaarulmajlis sugnaanshihiis inta meesha la wada fadhiyo khiyaarulmajlis baa la haystaa washardi khiyaaru shardi sugnaanshihiisa haddii la shardiso saddexii beri waraddi khiyaaru raddi bilcaybi haddii ceeb lagu arko in la soo celin karo baa iyana imaan ka dhahay wagayri daalik iyo waxaa waxaan ahay wayajuusu waxaa bannaan lilinsaani qofka waxaa u bannaan an yushrica inuu ya saaro la baxo rawshanan garab fii ariiqin wado naafidin ya fulaysa wado furan hadda halkan waxaa laga hadlayaa dee masaa-ishii loogu talagalay ilaa diintu waa dowladdan oo dhisana taraafiga iyo booliska iyo ma garanaysaa kuwa wadooyinka iyo waxaas wadooyinka xuquuqda wadooyinka laga hadlaya wadooyinkan ummadda hormara xaalkooda muxuu yihi ayb xaalkooda waxaa weeyaan rawshan waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan garab ama madax guri baa hortiisa saas waxaa garab loo saarayaa sanqaaf ama tiirar baasaa xaggii wadada loola baxayaa meesha waddaa ma dhah guryahaasaa usii jeeda guryana waa kusoo jeedaa dadkii wadada lahaa qof ka mid ah baa wuxuu la baxayaa saanqaaf ama dallaalin ama waab tiirar buu saas ula baxayaa guriga hortiisa jidaarka gurigiisuu ku qabanayaa xaggaa wadadou saa uga dhigayaa waa la arko guryaha wax hortooda saas u ah dallada oo kale ama daaqadaha ama albaabada taasoo kale weeye marka waxaa la kala fiirinayaa waddadu waddo furan inay tahay iyo waddo soo xirmaysa inay tahay waddo waa haysanaa laakiin xaggay ka soo xirmaysaa iyo maya waddo furan sida laamiga iyo jidcaddo kaloo weyn oo furan iyo wixii la mid a inay tahay la kala fiirinaya hadday waddo furan tahay oo caam ah qofku garabkan waa la soo bixi karaa soomaad qaar bakhaarada iyo dukaamada iyo waxaa saas hortooda ay saas kasoo leeyihiin kasoo bixinayaan waaye dariiquna waa inuu furan yahay wadda aan soo xirmin waa inuu yahay shardi meeshu waa inaysan mugdi ka dhigayn baxaysu meeloo laa yatadararu lmaaru kan maraya usan ku dhimadanayn bihi rawshankaas janaaxaas garabkaa la soo saaray dadka meesha maraya waa inaysan ku dhib mudanayn dadka meesha maraya waa inuusan madaxa ka qabsanayn inta la soo dhoweeyey madaxa waa inuusan ka qabsanayn gaariyaal hadday waddada maraan gaariyaashoo raran waa inuusan qabsanaynin dad hadday meesha maraan madax hadday wax saartaan waa inuusan qabsanayn dadka waddada mari jiray waa inaysan dhibayn waaya marka janaaxa wey wahuwa janaaxu imtidaadu juzin juz taagankiis weeye oo mina sakfi saanqaafka fowqal jidaari derbiga dushiisa khaarijan canhu xaalu ka baxsan yahay ila dariiqina loo taago wa dalla calaa jawaasi daalika arrinka bannaanaantiisa waxaa tusay annahu sala allahu calayh wasalam nasaba biyadihi nebigu gacantiisa wuxuu ku oogay miisaaban miisaan waxaa la yidhahda majaroor biyo tuf fii daari cammihi lcabaas adeerka cabaas gurigiisa radia allahu canhu wa kaana shaarican shaaric buu ahaye wado shaaric iyo dariiq ayaa la yihahda wadada furan ilaa masjidi rasuulilaahi bay wado u ahay sala allahu alay wasalam rawaahu axmedu fii musnadihi waalbayhaqiyu waalxaakimu waqiisa cala almiisaabi miisaabka waxaa looga qiyaastay kayruhu waxyaalaha kaleoo kayrkooda baa looga qiyaastay oo saas dalaalinta la bixinaya kifaayaha ka fiiri kifaayatu lkhyaar baa la yidhaahdaa meesha magacu kugu sheegayo kitaabka kutubta sharxuu ka mid yahay abu shujaaca taasi wata oo qof kasta meesha guriga wadadan weyn kaga aadan yahay hadduusan wax dhibayn bahalkaani wuu la soo bixi karaa walaa yajuusu mase banaana fi darbi lmushtaraki darbi waa maxay addarbi almushtarak waa darbiga lawada wadada la wada leeyahay ilaa biidni shurakaa'i shurakada idankeeda mooyaane lama ogola inta meesha wada madhoo leh baa la bixi kadha waddo waxa weeye midaani masduud ah waa waddo soo xirmaysa waddadaas hadday soo xirmaysay dadkii waddada lahaa waddada midna af waxay ka haysataa waddada weyn oo furmaysa laamigaasoo kale ku dhacdaa afna xaggaana kale aadaa dhinaca kale u socotaa waa soo xirmaysaa waa soo jufmaysaa waa soo awdmaysaa waaya qofkii halkaa marka wadadan soo xirmaysa meel ka mid a raba inuu albaab kala baxo waa inuu idan ka helo dadka wadadu ka dhaxayso waa inuu idan ka helo waaya walaa yajuusu ma banaana taqdiimu lbaabi albaabka horumarintiisa fi darbi lmusharaki in loo hormariyo mada wayajuusu wey midaani wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu lbaabi baabka horumarintiisa fi darbi almushtarak halkaana reerkaani wajahadda ku aadan wadada meeshu kaga aadana wadadii soo xirmayso albaabkiisu ahaa dhinacan kale oo wadadu u furan tahay buu albaab kala baxayaa kan hadduu xiro halkan kale albaab kala baxayo waa la ogolyahy darashadan awal albaabkiisu ahaa hadda tanuu kala baxayaa wadadiina dhankaasi jidhaahu aan soo xirmayn oo wadadaa weyn iyo laamigaa ku dhacaysay marka halkaanuu kala baxayaa laakiin walaa yajuusu ma banaana taakhiiruhu gadaal marintiisa ilaa biidni shurakaa'i inuu gadaal mariyo ad awal hadday xagga ahayd dhinacii usoo xirmaysa xagga kala baxo lama ogola ilaa shurakadii intii meesha waddo u wada ahayd inay idnaan ogolaadaan mooyaane oo fasaxaan waay lanna hadduu albaabkaana ka soo baxo albaabkaana ka soo baxo wadadii laba meelood buu ka isticmaalaya wayajuusu taqdiimu baabi fi darbi lmushtarak waa kan la wada leeyahay walaa yajuusu taakhiiruhu ilaa biidni shurakaai masaladaa marka suluxu uu kaga hadlayaaye waa wadooyinkii iyo waxyaalihii la xiriiray hadda waaya sulx kaloo sulxu hiba ay dhahaan baa jiro waxa weeyaan qof baa qof guri u sheegtay inuu ku leeyahay waaya waana loo qira kaasuu yidhi marka waxaa kaagala heshiinayaa guriga barkiis inaan qaato waxay ka dhigan tahay barka uu ka tegay inuu u hibeeyey oo siiyey isagaa ilaa lahaaye marka wadooyinkan iyo nidaamyadan iyo intifaaceeda iyo waxaasna aada baa iyagana looga hadlaa qof haddii guri inta geed ku baxo reero kale gurigaysa ay gaadho geedkii baxay reeraha kale ahayso reerahaas geedku ku baxay waa iska goyn karaan iska goyn karaan waayo waa dalbanayaan horta xilligan geedkaan nagu soo baxana laka goy hadday diidaan inay ka gooyaan dariska waxaa u bannaan reerkii bahal ku ba gurigu ku geedku ku baxay inta mulkigan soo gashay iyaga soo gaadhay in iska gooyaan waaye taasina wataa rawshankan iyo garabkan lala baxayo waxaa loo ogol yahay dadka muslimka ah oo waddada xaqa kule weeye ayib sidaasaa loo maamulaya faslun haadaa faasilun kana waa fasl fasalkan muxuu ka hadlayaa waxa la yidhaahdo wakaala ayuu ka wuxuu ka hadlayaan le xawaala xawaaladii buu ka hadlaya faslun fi lxawaalati xawaaladiibuu fasal u yahay fasalkaani alxawaala xawaaladdu waa maxay qof baa deyn lagu leeyahy qof kaloo isna deyn kusii leeyahy saddex qof meesha keen qof baa qof deyn ku leh kaa deynta lagu leeyahan isna qof kaloo deyn kusii leeyahy markii qofkii koowaad yidhaahdo war deyntayda isii wuxuu leeyahay aniguna hebel baan ku leeyahay hebel baan kugu xawilaya hebel ka qaado marka deyn deyn la qaabiliya lama ogola sharciga ilaa halkan mooyaane xawaaladan iyo waxyaalahaas mooyaane waaye marka baabu sulx ka bacdi baa xawaalada la sheegay maxaa yeele sulx haddii la heshiiyo iyo xawaaladan haddii la gala labadaba dooda go-da hawsha waa waa la xaliyey waa laga heshiiyey marka deyn deyn lagu gaday baa laga soo reebay shareecadu waxay u banaysay tan waa xaajo baahi loo baahday awgeed ayaa keenaysa marka saddexdan qof mid waxaa la yihahdaa muxiil muxiil baa la yihahdaa waaye waa midka qof kalu deyn kusii leeyahay waa mid isaga dayn lagu leeyahay isna qof kale kusii leeyahay waa midka dhexda ku jira muxiil baa la yihahdaa muxtaalna waxaa la yihahdaa midka koowaadoo deynta leh oo la wareejinayo midka la wareejinayo muxtaal baa la yihahdaa midka wax wareejinayana muxiil baa la yihahdaa midka lagu dul wareegayana muxaalo caleyh baa la dhahaa waa ninka la iskugu tegayo waaya xoolaha la wareejinayana muxaalu bihi baa la yidhaahdaa marka siiqadiina waa jiraa marka fiiri waxay dhahaan muxiil iyo muxtaal hadday heshiiyaan muxaalu calayhi meel waah muxiil qofka koowaadu deynta leh oo la wareejinayo kow muxtaal qofka la wareejinayo iyo muxiil kan wareejinaya labada hadday heshiiyaan oo dhaha deyntaa igu lahayd waxaan kugu reebayaa kugu wareejinayaa mid kaloo aan deyntoo kale ku leeyahay labadaa hadday heshiiyaan waxay dhahaan muxaalo caleyhi meel waah muxaalo caleyhi waa kan wax lagu leeyahay laga qaadan doono isaga kolle ninunbaa ka qaadi lahaa ama kii hore ku lahaa ha ka qaado ama mid lagu soo reebay ha ka qaado ninunbaa ka qaadan lahaa deynta marka waxa weeyaan muxiil iyo hadday muxtaal heshiiyaan muxaalu calayhi meel waah meeluu kaga gabadmeel waxba iguma leh ninkaan ma dhihi karo kii kugu lahaabaa igu kaa soo reebay isii weeye xaqayga waayahay wa sharaa'id lxawaalati xawaalada sharaa shuruudeedu arbacatu ashyaaa afar shay weeye marka horta middaa hore xadiid baynaan soo qaban oo dhahayay markii baabkii hore sulxa waxa bxayu laa yatadararu lmaaru bihi waa inuusan ku dhibaatoonayn fain tadarara bihi axadun qof hadduu ku dhibaatoonaya kalmaarati aw kaana yadullu calaa daari gayrih ama cid kale daarteed ou macnaha kusoo magaranaysaa dhalanayo waay kusoo baxayo fainahu yumnacu minhu waa loo diidaya wliqowlihi sal ly slam laa darara walaa diraara nebigaa yidhi rawaahu ibnu maajah wagayruh midaanna xawaalada walaslu fi mashruuciyatiha maa rawaahu lbukhaariyu wamuslimu can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alay wasalam qaala nabig wuxuu yidhi madlulghaniyi qofka iska bixin kara deynta meermeerintiisu dulmun waa dulmi qofka deyn lagu leeyay waana iska bixin karaa dadkuuna meermeerinaya meermeerintaasi waa dulmi kow faidaa ubica axaduku midkiin markii la raaciyo calaa malii'in calaa malii'in mid buuxa oo wixii laga helayo markii laydinku xawilo falyattabic ha raaco kan la xawilay kan lagu xawilay ha raaco wa fii riwaaya waidaa uxiila axadukum midkiin markii la xawilo la wareejiyo calaa malii'in mid meli a waa maxay mid wixii bixin karoo awooda inuu bixiyo falyaxtal ha wareego wey alimaam axmed fii musnadihi buu ku wariyey madlu laniyi waxa weeye taakhiiru maa shay gadaalmarintii ustuxiqa adaahu gudashadiisa la mutaystay shay in la bixiyo la mutaystay in la gadaal mariyo waa dulmi alaniyi danaas waa almustadiin weeyaan waay waa mid dayn lagu leeyahay alwaajidi heli kara liwafaai deyni deynta oofinteeda dulmun weeyana waa maxay tacaddin waa ku xadgudbid calaa kayri ku xadgudbay wahuwa muxaramun caleyh waana laga xarimay xadgudubkaas malii'in waxa weeye haniyin mid qaniy oo qaadirin kara calaa wafaa'ihi oofintiisa deynahu deynta inuu bixiyo waa mid awooda baal qof haddaa qofkan la wareejinaysa khiyaar kale hadduu dhaanu cidna ku wareegmaya adaan kugu leeyahay waa heli karaa laakiin haddii qofkaasi waxayso wixiina laga helaya ha ku wareego kana ha u fududeeyo isaguna wixiisa ha helo waay marka afar shardi weeyo shardiga kuwaad waa ridwal muxiili wakaas kan wax wareejinaya raalli ahaanshihiisa wa qabuululmuxtaali kan la wareejinaya aqbalidiis wakaa labadii la yiri hadday heshiiyaan bes weeye labadaas midna waa inuu raalli yahay hadduu dhaho aniga anaa wax igu leedahay cidna kugu wareejin mayo waa heli karaa kanna waa inuu aqbalo hadduu aqbali waayo dhaho anigu cid kale waxu doonan maya adaan waxay kaa rabaa waa heli karaa laakiin waa inay labadoodu aqbalaan wa kownulxaqi baa shardiya xaqa ahaanshihiisa mustaqiran mid sugnaaday fi dimmati xaqun xaq sugnaaday waa inuu yahay xaqaan lais wareejinayo aq xaq sugnaaday waa inuu yahay hadduusan weli sugnaan waxa hebel kaa qaadan doono ama deynta la yeelan doono male wareejin male taas male lama gaarin waitifaaqu maabaa shardiya shay iswaafaqidiis fii dimmati lmuxiili midka wax wareejinaya dimadiisa ahaaday iyo walmuxaali calayhi kan lagu wareegayo dimadiisa wax ahaaday adaga nin baa kaa raba waxa ninkaani kaa rabo iyo ninka a ku wareejinaysa waxa aduu ka rabtid oo ku leedahay ha iswaafaqeen kun baa lagugu leeyahay kaasna kun baa ku leedahay kunku waa doolar kaasna waa kun doolar ah isku nooc isku tiro isku nidaam waa inat xaggee iska waafaqayaan fil jinsi xagga jinsiga waa lacag iyo lacag wal nooci xagga nooca lacagtu waa noocyee waa dirham iyo dirham ama dinaar iyo dinaar wal xuluuli xaaloobidda waay adiga xilligii waktigaa qabsatay iyo kaa waktiga u qabatay waa isleedah wa ta'jiili muddaynta haddii mudda jidhay labada muddo waa isleeyihiin watabra-u haddii lacagtii marka ama xoolihii ninkii wax lagu wareejiyay laga qaato ma la kala fuqa haa watabra-u waxaa beri noqonaysa bihaa xawaalada dimmatulmuxiili kii wax wareejiyey dimadiis waxba laguma leh ninkii ninka wareejiyey oo ninka kale ku wareejiyey ee isagu dhexda ku jiray mar allaale markuu labadan isku wareejiyey isaga deynta waa ka dhacda xataa ninkaa wareejisay ninkii inta u tago hadduu kasoo waayo loo diido waxba kuguma leh maalin cad buu raalli ku noqday ninkaas aad adigu wax ku lahayd inuu ku wareego wixiisana ka qaato ninkan wax wareejiyey waa waa beri waxba laguma leh marka hore hadduusan mar diidinoo wareegay kaasuu ku leeyahy kaa allaha uga sahlo wey marka wax dambe ninkaan uguma soo noqon karo masaladaasna waa baabulxawaala alxawaala waxbaa la xawilaya intaa lagu hayaa haddee xawaalada iyo howlaha iska socda baa la yidhaha alxawaala yidha waaya marka waxaani waa xaq mustaqiran fi dimati ku sugnaaday waaya taasi wataa ama inuu sugnaado buu u iilanayaa waayahay masaladaas halkaasaa la dhigay faslun haadaa faasilun weeye fasalkaana fiiriba isagana damaan baa la yihahdaa anaa waxaa ka damaan ah iyo anaa ka damiinah baa ka socota oo kitaabka intaa hadho dhan aad bay muhiim tahay mucaamalada socoto wey cibaadada haddii laga soo baxay mucaamalada adduunka ka socoto oo la rabo in la saxo weeyaan aad buu muhiim u yahay wayasixu waxaa saxaya damaanu duyuuni duyuun in la damaanto duyuuntii almustaqirati sugnaatay fi dimati dimada ku sugnaatay idaa culima marka la ogyahay qadruhaa qadarkeeda dayn baa qof lagu yeesho ku sugnaatay daynta waa la damaanan karaa laakiin waa in qadarkeeda la yaqaan wax laal wixii lagu leeyahay anaa ka damiina wax lagu leeyahay ka warqabtaa magaaladan oo dhan waxaysan bixin kareen haddii lagu leeyahay mayaa dhihi kadha anaa ka da xaggee ka keenaysa been baa sheegaysa wixii waa in la yaqaan yaa iska jir wixii waa in la yaqaan waaye waa muhiim xadiidkaa fiiriye rawaa albukhaariyu can salamata bn alakwar radia allahu canhu qaal kunaa juluusan waxaanu ahayn kuwa fadhiya cinda anabiyi sala allahu alay slam id utiya bijanaaza nabiga janaaza loola yimid faqaala faqaaluu saxaabadu waxay dhaheen salli calayha nabi allo ku tuko faqaala nabi wuxuu yidhi hal calayhaa deynun aan ku tukada deyn ma lagu leeyahy war deyntu khatarsana qaaluu waxay dhaheen laa maya maya waxba laguma leh qaala wuxuu yidhi fahal taraka shay-an xoole ma ka tegin qaala qaaluu waxay dhaheen laa xoolena kama tegin deynna laguma leh fasalla calayhi waa ku tukaday calayhi salaatu wasalaam uma ataa bijanaazatun ukhraa janaaza kale lala yimid waa meyd kale faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuulallahi salli calayha ku tuko qaala wuxuu yidhi hal calayhi deynun deyn ma lagu leeyahy qiila nacam haa qaala wuxuu yidhi fahal taraka shay-an xoolo lagu bixiyo ma ka tegey qaaluu waxay dhaheen alaaata danaaniira saddex diinaaroo ka tegey fasallaa caleyha iyana waa ku tukaday ninkan labaad qofkan labaad leanna deenha lagu yeeshee xoolihii lagu bixin lahaabaa la hayaa hay uma utiya bihaaliati meyd kalaa la keena faqaaluu waxay dhaheen salli calayha ku tuko qaalana wuxuu yidhi hal taraka shay-an xoole ma ka tegey waaye qaalu waxay dhaheen laa maya qaala wuxuu yidhi hoyousan ba ka tegin hal calayhi deynun fahal calayhi deynun deyn ma lagu leeyahy qaalu waxay dhaheen alaaatu danaanira kan isagaa saddex dinaar lagu leeyahy qaala wuxuu yidhi nabigu salluu calaa saaxibikum idinku ku tukada saaxiibkiin idinku tukada qaala abu qataada saxaabigana wuxuu yidhi salli calayhi nabi allow ku tukad nabiga ducadiisaan laga maarmi karin meydi waayey nabiga ducadiis waa haddii u dhammaatoo kale nabigeena dul taagan yahay halkaa ka istaagay nabi allow ku tuko waxa weeye wacalaya daynuhu deyntiisana anaa damaanad qaada lagu leeyahay fasalla calayhi waa ku tukaday wa cinda anasaa'i qaala nabiy wuxuu yihi sal la alay slam bilwafaa'i inaa oofidi oofisid ballan ma ku qaada qaala wuxuu yihi bilwafaa'i inaan bixiya anaa ballan qaaday wa cinda fasalla calayhi waa ku tukaday ey haada alcahdu calayka dushaada ma yahay an tafiya bihi inaa oofisid weeye wacinda ibnu maaja faqaala abu qataada wuxuu yidhi anaa atakafalu bihi anaa kafaalo qaaday marka waa ka wareegaysaa qofkii meydka arintii wayustanasu waaye oo meel baa moodaya in halkan ay ku qornayde waaye way soo socotaa malaha wayustanasu lihaadaa waxaa kan loo weheshadaa laakiin daliil cad aan u ahayn biqowlihi tacaala waliman jaaa bihi qofkii la yimaada yaa ximlu baciirin buu leeyahy neef geelo buuxo raashina wa ana bihi zaciim nebi yuusuf iyo wixii ka dhacay walaalihii halkaas weeye arrintu zaciim anaa ka ah zaciim waa maxay kafiilun wa daaminun kafiil iyo daamin anaa ka ah wa kaana ximlu baciirin wuxuu ahaa macluumal qadri qadarkiisa mid la yaqaan ladayhim agtooda rati intuu raashin qaado waa la yaqaanay haddaa bushin lahayd rati mugi un baa la yihi haddaa dhihi lahay mxuu intee qaadaa intuu qaadaa la yaqaan walisaaxibi lxaqi xaqa qofka u saaxiibka waxaa u bannaan mudaalabatu man qofka dalbidi shaaa uu doono oo min adaamini kii wax damaanad qaaday iyo walmadmuuni canhu kii wax laga damaanad qaaday qof deyn loo haysto baa nin wuxuu yihi anaa deyntii damaanad qaaday kan deyntiibu damaanad qaaday kanna waa laga damaanad qaaday kanna deyntii buu sheeganayaa soo ma haye kii deynta lahaa kii wax damaanad qaaday iyo kii laga damaanad qaaday hadba ku arku weydiinaya odayga damaanad qaaday markaa wuxuu leeyahay wixii aad damaanad qaatay maalinta dhut ken kii lagu lahaa xoolaho laga fujiyey markuu xagga kaga soo baxna leeyahy waryaa xoolihii ken labada ka wada qaadan mid muu ka qaadanaya labada waa la hadli karaa wey ha war odaybaa la hadasho hawsha ballan qaadana maxaa ii weydiinaysaa ma dhihi karo ken xoolihuu leeyahay adaa asal lagugu leeyahay kanna wuxuu leeyahay ken adaa iga fujiyay ninkii xoolaha damaanad qaaday ken kow doonuu la hadli karaa waayahay halkan ka garo ama daaminu daaminka waxaa u daliila faliqowlihi sal l sl nabiga wuxuu yidhi almucaariyatu caariyadu mu-addaatun weeye waa mid la guto wazaciimu ninka wax damaanad qaadanaya khaarimun waa magdhabe magto gudaya ayilkafiilu daaminu weeye rawaahu tirmidiy wa xasanahu wa ama almadmuunu canhu kan wax laga damaanad qaaday wax lagu lahaa faliqowlihi baa u daliila sala allahu calayh wasalam liabi qataada uu u yidhi radia allahu canhu bacda maa addad dayna dayntii abaa qataada intuu guday alladii daynkaasu iltazamahu can ilmeyiti meydka uu iskaga laasimiyey oo ka kafaalo qaaday wuu bixiyey horta balanti waa ofiyey markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi abi qataade alaana haatan oo aad dayntii bixisay bay baradat calayhi jilduhu meydka jirkiisii qaboobe haddaa meydkii jirkiisii qaboobe dayntii mar haddii laga baxsha ya daynta sida dadku iskugu laadayaan dad baa hadda daynta wuxuu raadinayaan mar xoole hel aan la goosa tiri inay bixiyaanba ma rabaan inuu wax daysado unbu rabaa la dhaqaaqo bes ha waa dhibaato balu fiirso rawaahu axmed ayib qofkii wax qaata isagoo isle iska bixi ilaahay waaba ka bixiyaa baa la lakin qofka isle mar hel hana bixin aan dan kala jeclayn kaa wey ka ninkaarku ku dhacday marka labadooda kow doonoo weydiinaya idaa kaana damaanu markuu ahaado calaa maa bayanaa mayuu qora waaya sidaas aan soo caddaynay waidaa hanima addaaminu kii daaminka ahaa hadduu oo damaanad qaaday odayga aan ka cabirnay kaasi hadduu wixii bixiyo rajaca wuxuu ugu noqonayaa adigu nin baa qof ka fujis wixiina waa bixis yaa ku leedaha adigu rajaca wuxuu ugu noqonayaa cala almadmuuni canhu kii wax laga damaanad qaaday kii qofka laga fujiyey kiibuu leeyahay xoolihii waagii anaa bixshay iyadoo lagu haysto ii keen anigana xoolahayga waase idaa kaana damaanu damaanku markuu yahay iyo walqadaau bixintuba biidnihi idankiisa horta qofkaad damaananaysa ha kuu ogolaado idan taanaa muhiima iyaduna qof halkaa lagu dhigan yahay haddaad iska damaanato waa inuu isagu ku dhaho iga damiino xoolihiina makaa baxshaa iga bixi inkastoo makaa baxshaadaan dambe laleeyahay shardi ma sii aha iga damaano lekin waa inuu ku dhaho wallahi lakin haddaad iskaga naxdo ka damaanato oo aad ka bixiso dee wax gaara waxa weeyaan kumaba uu idnin inaad damaanatid kumaba he idnin walaa yasixu ma ansaxayo damaanulmajhuuli wax laga jaahil yahay damaankood waxaan la garanayn oo jaahil laga yahay waa allaale waxaad u haysato aba ku leedahay waa aniga dushayda ma ansaxayso walaa maa shay damaankiina ma ansaxayo lam yejib weli aan sugnaan shay aan weli sugnaanna bimacnaa waa maxay ee yahbut wayastaqir fi dima shay aan weli dimada ku sugnaan ka an yaquula waa inuu dhaho damintu laka waxaan kuu damaanad qaaday maa satqriduhu lifulaani hebel dayntow kaa qaadan doono hebel waxaad amaahin doonto baan kuu damaanad qaaday ma ansaxayso dadkaa waxay kaa qaataan anaa ka damiina weli wax sugnaaday maaha ma garat hadda waa la isticmaalaa sooma wax ma sugnaan weli lama gaarin waaye waa laba shay oo waa shay aan weli sugnaan iyo shay lagaba jaahil yahay ilaa darkal mabiici hal masala laga soo reebay darkul mabiic wax la yidhaahdo mabiicda yaa darkigeeda iyo haleelideeda waa maxay qof baa suuqa shay keensaday hal buu keensaday kaba sooqa neef geela qof baa ka gadan lahaa hashaa haddii laygu qabsado oo aa yeelan weydo oo ay booli noqoto tuug soo xaday aad tahay damiin ii keen qofkan lacagteed u raacan lahaa markaas hadda waa dhacdaa soo maha badanta nin baa dhahaya wixiina weli lama gaarin waa waxaan weli maa lam yajib waxaan weli sugnaa weeye wa- waa baqdin la baqaye laguma haysta hadda ninka shayga nin baa dhahaya anaa ka ah waa sax kan laftiisa haddii uu dhaho anigu hashayda lacag xalaalan ku rabay haddaa hadhow lacag a soo dhacday balaayo a khamre ka keenta a iga gadatay yaa ciddaan lacagtayda u doonan lahaa baan rabaa labada dhinac waa ka imaan ka dhax iyo ciddaan neefkayga u doonan lahaa labada waa ka imaan ka dhax halkaa masalo baahi baa keentay iyadana oo maxay tahay darkul mabiic wa huwa an yadmana lilmushtari kii mushtariga ahaaba ahaman lacagta u damaanad qaadayaa baacina waa loo damaanad qaadi karaa idaa kharaja almabiicu mabiicdu markay baxdo mustaxaqan mid loo mutaysin ligayri lbaaici baacica kii keenay suuqa ninaan lahayn baa shayga yeeshay ow amase maciiban maciib markay noqoto mabiicdu ceeb iyo wanaxwi daalik fahaadaa damaanu maa shay damaanki weeye damaanu weeye limaa shay la damaantay lam yahbut aan sugnaanin wayastakir aan sugnaanin wajaaza waana banaanaaday lilxaajati ilayhi baahida loo baahday awgeed ayay la banaanaatay marka marna xoolaha la damaanad qaadaa marna qof hadda xoolihii la- damaanad qaadkooda baan ka baxan waxaa qofkaan u haysato dunye iyo waxaasa noocaasa intaasa anaa kuu damaanad qaaday fasalkan sadarkaana muxuu ka hadlayaa qof baad damaanad qaadaysaa kafiil baa la dhahaa tan faslun walkafaalatu kafaalo bilbadani qof jirkii la kafaalo qaado jaa-isatun waa mid bannaan qof baa lagu dhegan yahay qisaas baa lagu dhegan yahay waa qisaasanaynaa anaa inaan idiin keeno idiin kafaalo qaaday waa idiin soo celinayaa sii daay ama deyn buu iska soo bixinaya ama waa soo dardaarmaya ama waxbuu samaynaya haye qofkan waxaasaan u haysanaa qofkan markii loo baahdo anaa damiinka kafiilkaa inaan keeno qofka adu xoolihii maadan ballan qaadin wax loo haysta maadan ballan qaadin qofkan inaan la waayinoo aa keentaa kafaalo qaada qofkii baa lagaa rabaa waaya waa badan tahay madax furashaa lagu sii daayada midan weeye maana madax furasho yaanan dhihin Een, een, dadka inta la xiro dad soo damiintaan Ha, damiin baa lagu sii daayay kafiil baa lagu sii daayay wey waaya waa la dad baa damiintay waase idaa kaana markuu ahaado cala almakfuuli bihi idaa kaana markuu yahay cala almakfuuli bihi midkan makfuulu bihiga ah xaqun xaq oo liaadamiy waaye waxaani waa inay yihiin xaq binu aadam leeyahay qofka haddii loo haysto xaq ilaahay ma ka faala qaadays xaq binu aadam waa in loo haysto idaa kaana marka uu yahay cala almakfuuli bihi ninkan la kafaalo qaadayo dushiisa xaqun liaadamiyin xaq binu aadam binu aadam baa xaq u haysta wa huwa way- eh, wuxuu yidhi wayustanas waxaa loo weheshaday wayastanis ama wayustanas waxaa loo weheshaday lijawaasiha banaanadeeda biqowlihi tacaala ilmo nebi eh, yacquub midkood baa wuxuu yidhi fakhud axadanaa makaana waaye nebi yuusuf ay la hadlayaan walaalkooda mana garanayaan inuu walaalkood yahay suurat yuusuf haddayna kusoo dhowda tafsiirkeeda fakhud axadanaa makaano inta yadaan kale midkood ninkan boskiisa qaado isagana inoo sii daa in aan naraaka anagu waxaan kuu aragnaa aniyo min almuxsiniina dadka wanaagsan oo mutawariciinta samafalka u- iyo khayr kale inaad tahay baan kuu aragnaaye ninka aabihii baa nooga dheganaaye ha naga reebin inta yada kale kaa doontidna lahar waaye marka masaladani waa masalada noocaasa kafaala la yidhahda alkafaala waay adiga qofka jirkiisa inaa keentaa la rabaa ama deyn baa loo haystaa ama qisaas baa loo haystaa meeshii lagu ballamaa keenaysaa waktigii la ballamay baa la keenayaa waay waay waa inuu yiraahdo war maku kafaalo qaadaa ma- ma- ma- kafiil makaa noqdaa marka maxaa qofkan loo haystaa xaq binu aadam ama waa qisaas ama waa xadulqadaf ama waa wixii la mid a ama xaq ilaahay waxaa loo haystaa waxbuu xaday sariqo waxaa loo haystaa zino waxaas de in la kafaalo qaado maba ahaba ca- oo la- laga sheekeeyo waa qofka muslimkaa inuu asturaa baa la rabaaba inuu asturo oo la qariyo oo laga toobad keeno waaye taasina wataa haddii xaqaan yahay xaq ilaahay iyo xaq binu aadam labadaba sida kafaarada oo kale waa la kafaalo qaadi karaa waa la kafiilan karaa meesha iyo waktigana waa in la isla sheego ayib adiga marka markaa keentid bes weeyaan waxba laguma hayso hadduu isagii iskeenoo dhaho waa iyadii aan kafaalo qaaday meeshii lagula ballamay tag oo sidii ku tagana adiga waxba laguma hayso inaad dabada ka wadi shardi maaha isaga hadduu meeshii isxaadiriyey kaa ka la kafaalo qaaday hadduu dhintana waxba laguma hayso adigu ma meeshaa celin ka dhaa qofku waa dhintay waaye haddii lagu dhaho qofka la yidhaahdo waxaad ninkaa kafaalo qaaday waxa loo haystaa lagaa rabaa yaa sax maaha iyaduna wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab